may baan qoynayaa arrimo walbarasho ah oo dhinaga gabro ah ama nagadan arday ahaan nagadan ama macalimiin nagadan mayba aragnay baahi intii jirta khaasatan iskoolaadka oo publiga ah privateka hayna inti liididan macalimiinta tayadii oo inti liididan tiradii oo inti liididan oo dhinaga gabro markay ku fiirina ujeedadana ma gabro sheeleediila inta una aragtay laboodboodna migalna ka jara laakiin branta intii una xooga saarno marka wallaahi hadda kolley maalintii koowaad oo una seminaarkan una qobani waayo saddex maalmoodaan in dareera ka dambana gunaanadaana waliba umaleeyay saddex boqol iyo konton macalimiin ah intii una qaadano tababar siino oo gobolkan laynka talagalay
tiradaas haweenka oo macalimiinta ah ulajeedadaysan kulatin oo kuholatan ma
ujeedadun kulana may taha sidii lak horlinka marayay fadii balbarashada oo gobolka bay
marka lagu hadalo dhinaga haweenka dhibaatooyin badan haysada walbarasho laanta inta badanna ma eraayana maamulka dalka maka jarna marka walaysan dalbadaasan oo haweenka inay la onqowatan fadaasan me
wallahi hadda walaa ankuwiino hadda geedka una xooga una saarahayna haweenka jaran laakiin waliba waahana wali injarnaha dhaqaalihii ama fankii yoo aragtay korlinka gaada fadi ma jara laakiin gabro walbaradi macnaha ruugan beledka unamay fadaanaha hasaarna dadkii baryay wadankan aragtay oo macalimiin ama xataa nagadan maamulo fadi wadankan intii ku baxan gabro dinisho
tira ahaan nidaamkaisan kuweydiiyasaan haweenkasi ma wasaaradda waxbarashada aan maraasana koonfur gal ma wasaaradda haweenka aan maraasana siaasinka tur suurgalaas intaas haween intiisan helaan
horta maamulkiina aragtay waliba ahaa maamul un nin dhisan waaye macnahan miili aragtay yo kumoqoyin waliba ahaan kolley wal oo walfaylan mae maamulkaanana kulakaashadaana macalimiinta iskoolaadka publicana dadkii hadda geeka inta fadhiyo waaye ilaa heer jaamacadeed jaamacadaha oo meelbadhow kudhisan geeka ka jaran kulley afkaartii haneen badda una fikradooshoo ka dareerna fadahay macnaha wal una kaas e hadda una lakooyana male yoo goobjoog yoo mae walaa dadka walalin qobada hayna yoo waaye yoo inti hasaaran qaabkii una maarayay fadni baryay saddex boqol iyo konton macalin innagana walaagi wal oo ama qabiillaha ku xulo ama shaksi ana qofko inka dar ana lamaado inka dar innagana aragtay wal oo bulshadii ka qanacaas nagadan yajeeno
dhiniga walbarashada markii laku hadalo isin walbarashada iyo wal kubedelan fadaasana mise ulujeedadin waa inay horumareydan koonfur gal
walbarasho una hada walma kubedelaana waliba aha taas una manayn taala wasaaradda oo walbarashada yaan taala una maylay fadahayna horumarka oo koonfur galbeed yaa maylahaa eedan xiisaayana khaasatan gabroogayna iniyo macalimiin nagadan iskoolaad badan la jaran oo gabro badan ka shaqeeyahayna oo mana macnaha gabrogaas shaqo iyo macalimiin un ku hayna iskoolaad jaraan gabro lay macalimiinka ah ka ka buuhan jaraan markana wallaahi horumarka aragtay gobolka koonfur galbeed yaa muhiimadayna un
intiisan diwadaha kama qonayteen dalka walbadana isku bedelay dhiniga walbarashada haddii hadlahaytii dhismooyinka iyo mashaariicda ismo haddana nasiib ngalaanti dalka reetanka nagtan way jiilasa inaad markaasay hal ilaa mana ku taawato walaa aysan qorsheeysan iyo walaa tale aysan sii lahaytan maamulka ku jira koonfur galbeed sama
wallaahi maamulkii kulley hortani dhisme alxamdulilah anaa horta wali roona dadka walayo haysadan ilaahay ka xamdiyan ka shukriyan iyo roon maamulkan wakti yara dhisanyi macnaha eed badan walmaha kordhiyaasa dadka may lafadayha walaagi ada haysato horta ada ada kiisoy maamulkan geeka haarkiisu fadaay ma rooga oo isa shaqadiisa si buuta un qofsada kora ma rooga laakiin may rajeeyaan ha intii bilowha dareera wal isku bedelaayaan oo aragtay shaqadii oo lin idmadi qobsado doonaan marka un waagi talo laykalena talo iyo walaal macnahana dadka dhulkan dhaladiena oo una banaan jarnoon inta lehakanagdaan marka waliba waa walaagi tale eh wadaagana afkaartaynoo siyaana walaagi karaankayna ena macnaha waatan una la kooyana waay